أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya ayaa lagu dilay weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera kufaarta caalamka ayaa si gabasho la'aan ah ugu loolamaya boobka kheyraadka dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in faraha uu ka baxay dhulboobka uu murtad gurguuta ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho seegaal ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiinta ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday xamladii ashaadoladirra ka ahayd wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlad taxriid ah taasi oo ka dhaqangelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas roob xooggan oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka da'ay deegaanada isku xira wilaayaadka baay iyo bakool askartoobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduudda جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan saraakiil ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya oo lagu dilay weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxyo ah ka fuliyeen gudaha magaalada mandheera waxaana qaraxyadaas oo laba ah lala beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askarta siliibiyiinta kenya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaas ku baktiyey laba sargaal oo siliibiyiinta kenya ah kuwaasoo ahaa saraakiil miinabaarayaal ah waxaana suurgal ah in khasaaraha uu intaasi ka bato dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay gudaha degmada waajid qarax kula beegsadeen askarta xabashada etoobiya waxaana dhawa qarax si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada waajida inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey hal askar oo etoobiyaan ah kufaarta caalamka ayaa si gabasho la'aan ah ugu loolamaya boobka kheyraadka dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo sii amaqaadaya walaalkeen xaarta cabduqaadir warbixin lagu daabacay mariigta lead development ayaa waxay tooshka ku ifisay baratanka ee dalalka shisheeye ee sheegta quwadda adduunka ugu jiraan siday u boobi lahayn kheyraadka dihin ee allah subxaanahu watacaala ku manaystay dalka soomaaliya maraykanka oo hormuudka ah dalalka reer galbeedka ee xusulduubka ugu jira kheyraadka soomaaliya ee warbixintu sheegtay in haatan uu ka holan yahay qorshe ka duwan qaabkii hore uula macaamili jiray soomaaliya ee taageerada dhaqaale iyo mid militariba uu ku barbartaagnaa kooxda riddada duulaanka saliibiga ah ee maraykanku kusoo qaaday dalkan soomaaliya waxaa dhaabad adag oo ka gudbi karin ku noqday geesida towxiidka ee bariga afrika waxaana tobannaan sano kadib uu haatan qorsheynaya bedelaada qorshihiisii koonfurta soomaaliya sida ay sheegtay warbixintu galaangal xoogan oo muddooyinkan dambe uu maraykanku la lahaa maamulka riddadaha ee somalilan ayaa la sheegaya in uu isku diyaarinayo sidii uu dhankaasi ugu digorogan lahaa islamarkaana magaalada istaraatiijiga ah ee berbera uga dhigan lahaa saldhig militari warbixintu waxa ay tilmaantay in washington ay u aragto somalilan badiil ay ku kalsoonaan karto oo leh xasilooni siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah marka la barbar dhigo xasilooni darrada amniga iyo siyaasadda ee ragaadiyey kooxda villa soomaaliya shiinaha oo horboodaya dalalka reer bariga ayaa isna xusulduub ugu jira sidii uu qayb uga noqon lahaa boobka kheyraadka soomaaliya waxaana ay warbixintu tibaaxday in beijin ay haatan damacsan tahay in saldhigyo dhanka hawada qaabilsan ay ka dhisato gudaha soomaaliya turkiga oo isna qayb ka ah loolankan ee xogtani waxa ay sheegaysaa inuu xoojiyay joogitaankiisii militari ee soomaaliya isagoo muqdisho ka samaystay saldhigga ugu weyn ee militari ee uu ka dhisto meel ka baxsan dalkiisa kaas oo ku ballaarinayo saamayntiisa gobolka warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in ujeedooyinka saldhiggan loo aasaasay ay ka mid tahay sugidda saldhigyo dhinaca badda iyo hawada sare ah oo turkiga uu qorsheynayo inuu mustaqbalka ka dhisto soomaaliya si uu saameyn ugu yeesho badweynta hindiya iyo weliba badda cas walow aanay warbixintu xusin ruushka laftirkiisa ayaa isagana haatan usoo tafixaytay sidii uu kheyraadka soomaaliyeed dhankiisa uga boobi lahaa isagoo soo maraya buundada shisheeyuhu kusoo gudbaan ee dabadhifyada soomaaliya wafdi uu horkacaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka ayaa maalmo ka hor waxa uu kasoo degay magaalada muqdisho halkaas oo ay kulan kula yeesheen madaxa kooxda ridada xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte iyagoona u sheegay inay doonayaan sidii ay u xoojin lahaayeen galangalkooda soomaaliya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in faraha uu ka baxay dhulboobka uu murtad gurguurta ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya murtad cabdi kaydiid oo ka mid a xubnaha kolaha dawaaqiidda ku xirdada soomaaliya ayaa ka hadlay dhulboobka xoogan ee magaalada caasimadda ee muqdisho ay ka wadaan madaxda ku xirdada soomaaliya murtadkan ayaa sheegay in dhulboobka uu wada madaxa ku xirdada soomaaliya uu faraha uu ka baxay waxa uuna ka sheekeeyey mid ka mid a dhacdooyinkii uu goobjooga uu ahaa waxa uu tilmaamay in madaxa kooxda hurdada soomaaliya murtad guurguuta uu amray in la burburiyo guri ay deganaayeen dad rayid ah marka ay tageen saraakiisha burburinta u qaabilsanaa uu ugu jawaabay si aan guryaha looga duminin dadkii lahaa ay bixiyaan lacago kumanaan dollar ah dhul hadda la jabinayo hore loo jabiyey yay dokumentiga waxay haystaan tacayniska iyo insuranska iyo wixii oo dhan ayay haystaan waxay yidhahdeen dokumentiga dhulkaana waa la jebinayaa waxaan u tegay ninka xasan u qaabilsan dhulka inuu jajabiyo mise macalimahadaa le ninkaa markaan u tegey taluu na siiyey wuxuu yidhi annaga mar haddii warqadda hala jebiye ay timaado hala fuliy hadday timaado ka timaada madaxweyne xasan annaga wuxuu yidhi wax shaqaaho noo noo haray ma leh laakiin talaa idin siinaya odayaal baa tihiin lacagta booska meeqaa laydinka rabaa sideed kun meeqaa aduu laba boos meehaa lacagta iska bixiya dokumentigiini horena haysta midaana qaata ku darsada saasaan ku kala nabadgelaynaa fiiri yacni midka labada dokumentaba isku kaagii horena hayso oo dawladda hora midkaana hadda lacagta lagaa rabo lacagta bixi iyadana qaado macnaheeda waa wax la garan kara wey annagu kaba soo laabano taas marka tan iyo markii xafiiska ugu sarreeya kooxda hurdada soomaaliya dib ugu soo laabtay murtad xasan guurguurte waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya dhulboobka xoogan ee ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho waxaanu dhulka uu boobay iskugu jiraa mid gaar loo leeyahay iyo midka hantida guud oo uu ka iibinaya ganacsato iimaanlawyaal ah sarkaal ka tirsan kooxda ridada ayaa qiray in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu xasan gurguurte ku soo qaaday xamaladii ashaadala dirirka ahayd nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinaya mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxdii ridada soomaaliya marna ka mid ahaa xubnaha sida aadkaha ugu dhow xasan gurguurte ayaa shir saxaafadeed uu qabtay ku shaaciyey in maleeshaadka ridada lagu jebiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada shabeellada dhexe murtad xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shir jir ayd ku qabtay muqdisho ayaa soo bandhigay fashilka militari iyo midka siyaasadeed ee ay dhex muquuranayso kooxda ridada soomaaliya ee uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud ugu horreyn wuxuu soo hadal qaaday dagaalkii degmada aadan yabaal ee mujaahidiintu kula wareegeen oo uu ku sifeeyey hasiimo weyn oo soo gaartay kooxda ridada cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku nuxnuxsaday in inta badan kooxda ridada ay khasaarisay dhulkii ay ku qabsatay xamladii uu xasan gurguurta ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah sanadkii labada kun labaiyo labaatankii islamarkaana xarakada shabaabul mujaahidiin ay dib u xeshatay dhulkii uu horey cadowga ula wareegay
sida hadda la socotaan inta badan guulihii iyo goobihii la qabsaday oo argixisada laga xoreeyey dib ayay argixisada u qabsadeen in yar markii laga reebo waa xaqiiqo aan la dafiri karin aadan yabaala ugu dambaysay oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee dowladda ay ku laheyd shabeellada dhexe ciidan maxaa keena guuldarrada waxyaalo oo waxyaal la xidhiira maamul iyo hoggaan waxna waa wax la xiriira siyaasad maamul iyo hoggaan waxaa la xiriira in ciidankii talada loo dhaafi waayey taliyo kastoo yimaada ama hoggaan kastoo ciidanka leeyahay waa lala farageliyaa ciidanka maxaan ka wadnaa halkaas waxaa ku lumay kala dambayntii disibliinkii anshixii ayaa ku lumay ciidankeennii waxaa ku waxaa baahay oo kala taagni ayaa ku dhacday masaafada uu ka howlgelayo ayaa kala baahday saddex sano ciidan dagaal ku jiri karaa ma jiro ciidanka sharcigiisa waxaa ka mid a lix bilood ka badan oo furin dagaal jirin oo la bedelo oo la nasiyo lama yeelin sababaha ay u jabeen maleeshaadka murtadiinta ayuu ku qeexay in wakhtiga dagaalka uu ku dheeraaday islamarkaana uu murtad xasan gurguurtay furmaha dagaalka xaabo uga dhigay maleeshaad aan tababar fiican lahayn mujaahidiintuna ay cadowga ku dhiig bixiyeen weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa xildhibaankan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxdii ridada ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka kooxdii riddada ay dhan walba ka daciifeen saddexdii sane ee duulaanka ay wadeen isagoo carbaabay in habdhismeedka ciidanka uu kala daatay xataa ay lumiyeen isku xirnaantii dhexdooda ka jirtay dugsiyo tababar oo ciidan kale ka soo baxayaan ma jirin sirdoonka iyo sahayda ciidanta aad ayay u liidatay u hoosaysay isgaarsiintani waa moobeellada aa wadataan oo kale ee ma jirin isgaarsiin casri ah ama mid ciidanka asaga uu gooni u leeyahay moobeelladaas yaa u ah xiriir ciidan u ah waxaad arkaysaa xogtan aan ka hadlayna maaha waxaan iska sheegayno waa wax ciidanka iyo saraakiishiisa runtii aan ka soo aruurinay oo aan la kulannay oon aragnay oo aan la hadalnay in argagixisada ay haystaan sahanka diyaaradaha daroonka ciidankeennan uusan haysanin waxaa dhacday in dagaalkii laga dhigay dagaal ganacsi u eg halkaasna ay dhacday in dallacaaddii iyo darajadii ciidanka lagu bixinaayo xildhibaan xiriir iyo musuq lagu bixinaayo taas waxay niyo jebisay ciidankii xoogga dalka iyo kii furan dagaal ka cararayay isku mid ayay noqdeen halkaas waxaa kaaga caddaanaysa in istraktjarkii hoggaankii qaabdhismeedkii kala dambayntii dhiirigelintii isku duubnaantii ciidanka la lumiyey waxaana lumiyey musuq iyo maamul xumo
siyaasigan dabadhilifka ah ayaa xasan gurguurte ku eedeeyey inuu ku fashilmay hogaaminta kooxda riddada islamarkaana saaxada dagaalka laga dareemay isbeddello waaweyn wax uu ku cataabay in istiraatiijiyada mujaahidiinta ee dagaalada ay noqotay mid najaxday markii ay heshiiyeen beelihii colaadda u dhexaysay ee ku dhaqnaa deegaanada cadowga maamulo kadibna ay hanteen taageerada bulshada arrinkaa oo u sahlay inay wiiqaan cadowga mar uu soo hadal qaaday guuldaradii weyneed ee murtadiinta ka raacday macrakadii aadan yabaal ayuu wax laga naxo ku sifeeyey in maleeshiyaadka murtadiinta ay masaafo aad u dheer u maraan muqdisho iyagoo baqacarar ah in argagixisadii ay isbedelaan taktigoodii dagaalka oo ay dadkii la heshiiyaan oo ay dadkii kala dhex galaan qaar ay la heshiiyaan taliskii ciidanka madaxweynaha wuxuu kula teliyey inaan dagaalka diyaar loo ahayn la sameeyo dib u gurasho xeer dagaal si loogu diyaar garoobo dagaalka waxaan ka hadlayna waa xog rasmi ah ee ma aha wax la iska leeyahay madaxweynaha wuu diidey asagoo ka fiirinaya siyaasad in haddii gadaal looga soo noqdo guulihii la gaaray halkaas ay ka imaanayso fashal wuxuu ku qasbay hoggaanka ciidanka inay meeshooda joogaan taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo loogu talagalay istiraatiijiyada qorshaha tababarka la talinta amniga ee madaxda qaranka ou siiyo ayaa waxaa la joojiyey furun dagaal taliyo markii furun dagaal la joojiyo furuntu kufacya kama weyna ciidan hoggaamin kara ma jiro halkaasna waxay ku dhacday inaan furumihii ka soo noqonno annagoo guuldarro la soo noqonay ay dhacday laba kun oo ciidan laba boqol oo tignikaa inayta hiiraan galgaduud ilaa iyo mudug ay ka soo wareegaan xeebta caddeymahan uu bixiyey siyaasigana ka tirsan baarlamaanka daaqoodka riddada ayaa ku soo aadaya xilli mujaahidiintu ay laba bilood gudahood kula wareegeen degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah taasi oo ka dhaqangelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas warkaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxmeda waxay ahayd xamlo dacwi ah oo dadka loogu borinayo jihaadka taasoo dhowaan uu ku dhawaaqay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kadib kulan wadatashi ah oo degmada buqa qable ku dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka wilaayada waaliga ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay ujeeddada kulanku waa kulan looga wada tashanaya xamlo dacwi ah taxriidi ah oo ay qaadatay wilaayada in ay ka dhaqaaqdo dhammaan muxaafadaadka oo dhan xamladaas oo magaceedu yahay waxarid ilmu'miniina cala alqitaal shicaarkeeda inuu yahay kun fii haqrin min huquuri alislaam aw qaa'iban canhu bicudrin wa xikma walaa takun haalid xamladaas dadka aan ugu yeernay in aan kaga wada tashanno qaabkii aan u howlgelin lahayn qaabkii la isu qaybin lahaa dadka ikhyaarta ah oo anwaacda ka kooban oo ka soo qaybgalay mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran dad waayeelle ahoo safarra soo galay baa ka mid ah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala sidaan u sidoo kale waaliga ayaa xusey goobaha ay ka ambaqaadi doonaan dadkii loo xilsaaray fulinta xamladan iyo waxyaabaha dadka lagala hadlayo waxaan rabnaa marka qaabka loo dhaqaaqi doono oo xamlada loo qaybiyey ama dadka u qaybsan yihiin waa ilaa saddex qaafilo ayaa dhaqaaqi doonta wilaayada bari iyo galbeedba isla isu qaybin doona waxaan rabnaa marka waxa la xaqiijinayo oo dadka la gaarsiinaya lambar kow waxaan rabnaa in ummadda loo sharaxo loo sheego jihaadka axkaamtiisa iyo fadligiisa ummaddan muslimka maanta waxay ku cisoobaysaa oo sharafteeda iyo karaamadeeda ay ku jirto waa in la jihaado la dagaalamo marka ummadda waa inaan barno jihaadka muxuu yahay xukumkiisa muxuu yahay muxuu u qaybsamaa fadligiisa muxuu yahay maxaa lagu helaa maxaa looga badbaadaa ummadeenna waa inaan barno ummadda waa inaan ku taxriidino jihaadka inay mushaarakayso wakhaasatan dhallinyarada waa inay buuxiyaan fuquurta waayeelada waa inay u istaagaan ducadii allabariga iyo infaaqa iyo dhiibista kuwa maalka haysta oo culimmada waa inay taxriidiyaan oo dadka la hadlaan kuwa maalka haystana waa inay dhiibaan waxay haystaan waxyaabaha kale oo aan ku tarkiisinayna xamladeenna waxaa ka mid ah waxyaabaha sababi karo inaan garan weyno waxa ilaahay nagu leeyahay oo ay ka midka yihiin mukhadaraadka iyo fisqiga iyo foolxumada keena qofka inuu caqligiisa tago qofka inay garashada ka tagto qofka inuu fahmi waayo waxa u yaallo qofka marka dambe inuu cadowgiisa u noqdo camiil u noqdo mukhadaraadka kowka ah waxyaabaha kale waxaa ka mid ah oo cisyaanka ilaahay laga gala subxaana wa tacaala waxyaabaha fuxshiga iyo foolxumada iyo zinada iyo keena ama muqadamaadkeedaba ha noqoto waxyaabaha noocaasa ummadda in laga taxriidiyo waa waxyaabaha keena haddii ay bataan dadka in barakadooda ay tagto in cadowgooda ay u gacan galaan qodobka kale oo ayadana lagu tarkiisinaya waxaa weeye waa qadiyadda tajasuska iyo gaalada in cumalo loo noqdo gaalada in lala shaqeeyo khutuurada ay leedahay ummadeenna muslimka inaan u sheegno dadkeenna waaqica inaan ka dhisno waxa adiga aad leedahay ilaahayna uu kaa rabo jannana aa ku gelaysid iyo waxa kaa mamnuuc ah ilaahay uusan kaa rabin haddaad la imaadana ilaahay cuqubadiisa ciqaabtiisa cadaabkiisa lagu gelayo waxaa ka mid ah gaalnimada gaalada in loo shaqeeyo tajasuska waa lagu gaaloobaa waawa xun waa lagu dulloobaa qodobkaana in ummaddii laga booriyo dadka loo sheego tuulooyinka laga sheego baadiyaha laga sheego bilaadana laga sheego ayadana waxyaabaha aan rabna wilaayaadka islaamiga ayaa dhowr jeer oo hore xamlo caynkan ah looga dhawaaqay taas oo saameynteeda si weyn looga dareemayo saaxada jihaadka waxaana xusid mudan in sidan oo kale kowda bishii shawaal ee ina dhaaftay wilaayada bakool ay ku dhawaaqday xamlo dadka jihaadka loogu boorinayo
roobab xoogan oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay deegaanada isku xiray wilaayaadka baay iyo bakoolla haddaba walaalkan abu xasaan oo ku safray waddadaas ayaa warbixintan inooga diyaariyey
wuxuu ahaa safar ku soo aaday xilli roob ah oo lagu guda jiro wakhtiga roobka guga meel weliba oo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaa ka da-ay roobka guga kaasoo hakadgeliyay isticmaalka gaadiidka noocyadiisa kala duwan xilli duhur ah ayaan ka soo ambabaxay degmada buula fullaay waxaana aniga iyo asxaabta ila socotay aan wadanay gaari nooca loo yaqaana qooqanta oo inta badan la isticmaalo xilliyada roobka inkastoo waddada isticmaalkeeda uu aad u adkaa haddana howlo shaqo ayaan ku soo baxay anigoo isku soo biimeeyey waddo ay hareeyeen dhiiqo iyo bahollo waaweyn oo biyuhu ay buux dhaafsheen wixii aan soo soconnaba waxaan soo gaarnay deegaanka bisiqcadde xilli deegaanka uu roob ka da'ayey biyuhuna ay ahaayeen kuwo aan la garanaynin halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan waxbayaan hadalka idinku daalinin waxa aan soo gurguurannaba waxaan soo gaarnay halka loo yaqaano bohol dhibaay oo ah bohol weyn oo la yaqaano haddii ay buuxsantana aysan hawaysan karin gaadiidka dadkana ay si dirqi ah ku gudbayaan bohosha korkeeda ayaan soo istaagnay annagoo quusannay markii aan aragnay inta ay bohosha la eg tahay iyo baaxadda biyaha ay waddo xilliga roobka waxay u baahan tahay calool adeeg iyo geesinimo adoo allaah kaashanayo darawalkii gaariga ayaa go'aansaday inuu bohosha gaariga ku tuuro dadkana ay lugta ku maraan wuxuuna keenay farsamo cusub oo la yaab ku noqotay dadkii gaariga saarnaa oo aniga qudhayda aan ku jiray haddaba maxay tahay farsamadaasi waa kan darawalkii gaariga
boqoldhibeegmeelboqoldhibelerokonibaarkboqolgeesigeesakuwediibimadimadinusurugni madiyamni marani marani madikumurugni baarka koofnaa furni tubu inhariirini biyo sidee ka dhexmarni regeni layaabanaayen bawarka anki rege oo daraa ole foorta ee lisaaska biyo adiga markii la yidhi xaggee la maraa go-aan gaarto gaariga ku turta iyada iyada go-aan deeriyaan intaan meelin surung neeb waqtiga meelinka dhammaan go-aankaas deeri markaad bohosha soo gelaysay ma aaminsana inaad ka baxayso ha iyada iyadan aaminsana ilaah intan saared safarkainka dhib badanaay oo biyo aan dhexmaro bawarka dhexmarsiyo safarkainka waay mid ka mid a asxaabta ila socotay ayaa ka warbixiyey dhacdadii ugu darneed ee aan soo marnay intii safarkan aan ku guda jirnay dhacdada inkiyaa badanayti oo maarna weliba nimankan daraawaliinta analayaabi geesinimadiyo iyo dadnimadiyo mararka qaarna kuxuso kormayba kamid ahaytay boholileerijari maarna weliba bohol dhibay markiinha maraani oo una shakhsiyadaana soconaaba biyoogyaha gudub waayni daraawalka geesinimadiis usaa ku tuuri baabuurka baaburkiiaba markaasi dhammaantiisba luwaayay oo biilay maarna waliba malayba baaburkaas in biiba qaado doonaan dhacdadaas taas waa maalintii inkoreytiati lakulami socod dheer kadib waxaan soo istaagnay meel afar iyo toban kilomitir u jirta degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkaasoo mar kale gaariga uu god nooga dhacay saacaddu waa koo iyo tobankii habeennimo ama shan saac oo habeennimo waxaan dhowr iyo toban kilomitir u jirnaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool caradu waa roob waddada aad ayay dheeqa u tahay mootooyinka iyo gaadiidkaba isticmaalkooda aad ayuu ugu yaryahay sida haddaad maqlaysaan waa mooto labalugaaleyda loo yaqaano oo dhiiqada marila gaariga aan wadannina dhiiqada ayuu ku jiraa oo muddo aan riixeenna kadib waa noo suurageli weyda inaan gaariga ka bixinna meesha allah ayaa naga saaray godkii waxaanana jiiday gaari kale oo qooqan ah oo darawalka uu u yeedhay kaasoo joogay meel aan naga dheereen waxaan degmada tieglow ku aadnay xilli habeennah oo saacaddu ay ku beegneed siddeed saaca oo habeennimo allah ayaa ugu dambayntii si nabadgelye aan nagu soo gaarsiiyey halkii hadafkeenna uu ahaa ee wilaayada islaamiga ee bakool xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool
askarta obadkaynayaal ah oo ka soo baxa safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduuda yaasir maxamed ayaa inoo soo ambaqaadayaa
askartani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isaga soo baxay safka cadowga allah islamarkaana isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud taayibiintani oo gaarayay ilaa saddex askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waraysi ay taayibiintani la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waxay kaga warbixiyeen halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka murtadiinta iyo sababihii ay ugu biireen iyo waxaa haatan ku kalifay inay isaga soo baxaan safka cadowga allah iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta
aniga waxaa la dhahaa xasan cabdi maxamuud waxaana joogaa maanta ceelbuur nin waxaa waaye ilaahay u toobadkeena anoo iska shaqaysdhoon meel dhulkaygaas baadiyaha joogo horta waxaa waaye soo waca kabacdina wuxuu urni waxaan kaa rabaa inaan ila shaqaysid aniga shaniley ah waxaana jooga meel la yidhaahdo shabaax anigii waa ku fududaa dhawaa gala waan tegay meeshii meesha degmada waxaan tegay gurceel afar toban maalin aan joogayay meeshaas waxaan kala kulmay meel lagu noolaa karo la joogi karo maskaxdiisu ay joogto niyadiisu ay joogto ay ku noolaa karaan maahayn halka maalinoo waxaan ka baxay ninka la yidhaahdo aan jaanis ka hel si wanaagsanaa liisoo dhowey ilaahi subxaana watacaalahan isu toobad keenay nonne ibraahim siyaad waa gartay markaa nuune maxaa tahayd markaadi hore waxaan ahay shacab degmada calgarsoon geelku ilaali jira waxaan aaday gurceel aa layidhi lix boqol dooraa lagu siiya imaaw waxaa layidhi waa lagu tababaraa dagaalaa lagu galaa aa layidhi marka waxaad u baxday lixda boqol laguu ballanqaaday inaa ciidan noqoto haa meeqa maalin la joogta marka labaatan maalmoodaan ku xiree ma wixii lagu ballanqaadaa ma hesha maya hal xaba meel awal aad umaana aqoninka markaan u tegan waxay yihiin waa arka inaysan salaad tukan oo gaalo ay yihiin waa arka waa ka toobadkeen malaga yaaba marka inaa mar dambe dib ugu noqoto maya maya cabdulqaadir maxamed cabdulla xasan ayaa la jooga waxlaa isagoo la ila shaqeey tooqale suran soo wacan niyaddeeda go-aansaa waa aad waa u tegay inaad dagaalanto maalmaha sheeg lacagna lagu siya shaqeyda ala rabahow waa u tegay ana shabaab uu isugu yiri markaas oo lacag ku shaqeeye ana markaas waa u tegay markaan maalmo la joogo meeshan qanaacad lahayn markaan arkay ana waa ka bax bar walaayada in hoos imid inay ogaato meesha wax dhibka ilaahay xorbaan soo arag soomaa in walaayada ogaato ilaahay xaggiisna u tabaakeen taa'ibiintaani ayaa qayb ka noqonaya firxadka askarta taa'ibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana isku soo dhiibaya mujaahidiinta
mahadsanid yaasira warkii duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh